shada dhacday waxay qabyartirtay dhammaystirtay aqalkii sare inuu yahay mid ay dhammaan dadka soomaaliyeed ku leeyihiin matalaad oo cod ka maqan aysan jirin marka si gaara ayay waxay muhiimad ugu leedahay qaranka soomaaliya iyo doorashooyinka guud ahaan shanta kaletana sida ugu dhaqsaha badan leh waxaan rajaynaynaa beri ama saa dambe in la qabto arrimo farsamo yaryar oo ka dhiman nacaawaan dhammaystiraynaa laakiin waxaan ku dadaalaynaa berri inay qabsoonto haddii ahween howladaas noo dhammaystirmaan waana waxaan ku rajaweynahay in inta doorashooyinka guddoonka aan la gaarin ay maaragtay soo dhammaystirmi doonta aqalka sare ee somalilan